bismillahi rahmaan rahiim sheekh ogtin na umahdo looga maati samaykooda yahayti daafurkii sharciga dowlada hoose iyo dhismaha maamulada degmooyinka dalka bilada hadda ka jeerna sideedii yahayti waktigii wasaaradda arrimaha gudaha wafdi andarti gobolka bakool khaasatan degmada xubur oo wasaaradda andority degmadan ka horeysa oo maamul lansuubiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dhan markii la fiiriyo khaasatan goboleedyada meelo ka dhisan yaa degmada xubur iyo andoorani in yeeda nagartaas degmadan ka horeyso maamul lansuubiyo wafdiga markaisu meelashaadimay bilaaway in use la kulamo guud ahaan mas-uuliyiinta iyo hogaamiye dhaqameedyada iyo qiimaha bulshada siyo ankadhaadhi ayaan sharcigaasayto ujeedadiis maybaa meelaha wafdiga wafdi hogaamiyaha wafdiisa eedeey وهذه شركة بالله بلغة ثاني وهذه شركة بالله حتى ما فيها ثاني هنتي ما يبقى كلهم ولا ولا ناي جبتي فرصنا الأمور دي وردهم دار نسيان والغلط شو تبع دار ما يبقى لحر يرمي قدومي قبل قد شيء فراكيل إذا ماذا إذا ماذا عم الصوم يلت تبيه madaxdiyo iyo qiimo bulshada maybaa ka dhaadhicinay ujeedada socdaalkayna iyo ujeedada ka dambeysa dhismaha maamulada degmooyinka runtii arrintaasayso dadka iyadaan ka bogeyn iyadaanan ka faraxayn marka nidaamkii iyo jidwalkii yaa la akriimaynahaayay in aragtay beelood deegaanka degan oo runtii sheeg toban beelood in maaragtay ay qiibsadaan boqol iyo konton ergey ooyo aragtay nagadaayaan aan wakiilka kaa bulshada maamulka lasuubiyaw ee degmada bokool xubnoqatayto hulowsha runtii eed eeda aragtayaa lankadaay eeda angitamen bulshada eeda aragtay naseraseedii ani qaadade antun iyo ani antun qaadade dood badan iyo dareen badanaa jari ugu dambayntii maybaa geedka hagabagowtay in aragtay xubnoogii erjada boqol iyo kontonkii xubnood lanka talagali in seminaar lanfuro oo lasiiya tababar lakaka dhaadhi ayaw qaab dhismeedka maamulada gobolada iyo degmooyinka khaasatan degmada xubur runtii odayaashii malaaqyada deegaanadaasaytoos labaatan iyo shan malaag yaa leeyiin shan iyo labaatankaas malaag deegaanaa suubiyan duula qabadeen guddiga qabangaabada iyo guddiga khilaafaadka mas-uuliyadda iga hambaareen maybaa geedka hoolka weyn ee degmada xudur wasaaradda hanka furtay oo ana hogaamiya wafdishe boqol iyo kontonkii xubnood ergada ahaayeen oo markaas katimanaay titoban iyo afar xubnood oo yoona galabtun lahagabagabaayo xulsho eed eed handawaayana fikirka dhismo maamul cusub oo landhisaw oo maaragtay iyo haxuladaayaan iyo fikirshoo kakooyaw iyo aragtay muwaafaqo kanagadaayaan iyo dooradaayaan taladaas taleyo hadda waayan hayti ono wakiilka ee madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirkafka sheekh aadan iyo golaha dowladda golayaasha dowladda iyo shacbweynahabba maybaa geedka si rasmaa rasmi aha furnay seminaarkii ergooyinka maamul suuqyooka mada xudur geedka hanfurni seminaarkaasayto maalmi socdee wada tashiw iyo kadaadhi'an waaye mayla xaquxuley taladaasayto labaatan iyo todoba xubnood oo nagadaayaan guddida maamulka deegaanka ama dawladaha hoose ama xildhibaanada deegaanka sikastaba lama firo dadki mas-uuliyadda degmada ku durqaado fadi oo dhaqaale sheeqaado fadi abni sheeqaado fadi arrimo bulshada qaado fadi oo ummadaa sugaansha iyo horumarsha ka shaqeeya fadi in yaa shirkaasay toogeedka una furne iyaa la fadahay in usa la kaxulo oo xubnoodasayto markaa la golasheena qorshaha guudkaas ahay dirkigeedkunaurhay runtii iyadaana shacabkanla waaye mahad ballaarganan jeediye maamulka iyo ciidamada iyo shacbiga reer xudur mudane wasiir boqol iyo konton kun dhiniga odayaalka yaan badanyina dhaqanka oo deegaanka xudur
runtii guud ahaan odayaasha dhaqanka ka jaran odayaasha dhaqanka meelida dhamaysadi afara lisaa boqol iyo konton kumay dheefsideen toban beelood dheefsideen tobankaas beelood yaa haska dhaxuleen dadka ergada maydaa kamid aha oday dhaqameedyada may kamid aha culamaadudiinka may kamid aha ururada haweenka may kamid aha dhalinyarada may kamid aha ganacsatada may kamid aha walgorodka bulshada qiibasha oo dhan yaa laxakaxulay dadkaasayto boqol iyo kontonka waayahay markiuusa seminaarkun geeka wasaaradda arrimaha gudaha ada oo wasiirkii jee ada haanfurti markiusa dhammaada kureed may hool eeyo horyaalo qobado doonaan
hoole intii seminaarka socda badmayla ka taladay qaabkee lahanxulo kara maamulkii dawladaha hoose ee degmada xudur qaabke ankasayna ankasahlan waa kow may kale laka taladay in awood qiibsi la soo geeyo tomankaas meelood qiibsadaan labaatan iyo toddoba xubnood qiibsadaan iyo oo taariikhda soo jireenka iyo rahayan wahajaro jarti iyo maaragtay saamin wadaagga iyo kaadi jara iyo fiiriyaayan dadka fiiriyow iyo maybaa iyo qiibsadaayana labaatan iyo toddobadii xubnood oo nagada fadhi guddigii ama golihii deegaanka degmada xudur shirka intii socda hoolasa socdaas shirkaasiiba dhammaada oo kaheliyaan oo haxuladaan dajo dadkaas may baalan qoloo doona xasadeeda weyn yaa lahaka dhawaayo doona madax ka qeybgalayana caalamka oo dhan deebashay madaxweynaha ka qeyb galan doona xubnaha dawladda ka qeyb galan doonaan federaalka dawladda federaalka ka qeyb galan doona meedaasay samay ka dhici doonta in labaatan iyo toddobadaas xubnood iska dooradaan guddoomiye iyo lama guddoomiye ku xigeen iska dooradaan guddiyaal inshayna seebiyaan marsiyo isdooradaan meelo goobtana laka dhaariya ka bacdana howlgal suuqyan adduunka iyo dawladdana taageeraan guddigaasayto shaqada usulan admaday waayahay markii shirkun isu dareera muddo qiyaas ahaan may la filee ini unka dambooyinta isa hakubaha shirkaas meeqaberina dareero doono
shirkaasayta runtii shir furun waaye shir oo maaragtay furun sidiisa furun waaye oo maalin ongohon majarta saabto ah shirkadaha gabagaboobay maalintii maalintii la dhaariyo xubno cusub oona si demuqraadi a ina dooradaan maalintaasa shirkaha gabagaboobay gurashayda mayna haka bahay maamulkaas dawladdii deegaankaas shirkaha ka bahay waayahay markii la fiiriye dhismaha dawladaha hoose ee maamul goboleedka dadka waliba lakuyaabee dagaaladii sokeeye iyo haka eedayn ini walbadan aqoon inin lahayna marka si guud ee markaadan faahfaahayda dhismahan dawladda u hoos landadejiye oo heer degme iyo heer tuuri la jeeyaye faa'iidooyinka iyo in leta nidaamka dawligee
runtibayba horta isxoogtiin dawladda dhexe ayaa dalku maamuli jirtay shacabkunamay baa lan bedelan jiray dadyo on gorana oo qofkii lama shaqaale ah yaa lan bedeli jiray kusoo boorsidiiseeda awadeediyo seelemeelle deegaanka magoroda dadka magoroda dhaqanka hataa magoroda walbadan aa ka dhimanaya marka saas daraadie eedahaysa runtii waa ti dhibaatooyin badan lakala kulmi cadaalad daro badan aragtay lakasabadii marka may baa sheentay ardaasyade oo dhalay in dawlad goboleedyo abuuramaan dadka maamulka aragtay ehelkane hogaanka landhiiba oo wadankii federaal qaadada federaalkana macno sheemay buwaa in maamulka dadka lamba waayo waayo dawlada inuuse maamulka teeda in maaragtay degmada maamulka teeda in gobolka maamulka teeda maamulkana nagadaa maamul shacabka iska leh ariikii aw hebel ariikii aw hebel yaa aragtay guddoomiyihii degmada ee yaa duqii magaalada ee yaa maaragtay guddigii artay amniga hogaamiyahay hogaamiyahay intaas nagataa lan marka geedo geeda meelika yaala goroda oo toga goroda oo dadka kasaw oo daaqa kasaw dadka wala aan baahan yihin og yaa maaragtay yaa yaa yaa yaa xukunka landiibe faa'iidada inta weyn wayb waa shacabkii oo maaragtay dawladda dhego dhegta ka dheegi jiray isuubaba dawladnimadii hogaashay qobadee fadhishayaana lantijeeyi waay marka faa'iida inta weyn taas waay waayahay mudane wasiir inta ada roogdii xudur haxulowkii odayaalkun jaraana wal caqabad ee ergidun inti laha xulaay wal caqabad ee osiinku horkooy jaraana
runtii mayb waana hilkasida ogtimay baa la wareegay maylada usa biliyaadaa dhaafni yaa la wareegi mayla karooge waqtaan hilkaas hadii la wareegi umugiba mayla karooge maylada usa ada lix bir oo kaleeto labaatan bir waldhimaa la karooge maalintii aan hilka la wareegi jimaadi hinta ana tirsida jimaadiya xubira ka degi ilaa iyo geedka roogi xubno kalena oo horeeyeen wasiir dawlihii iyo xildhibaanadii howlahaasaabigsanaayeenna weli haddaba roogaan howlihii ogadaan marka ani toban beri ha rooga tobankaas beri runtii walaa un khijarni mayba waa macnaa khilaaf xallin iyo tusaaleyn iyo maaragtay la tashii suubyow iyo maaragtay ka dhaadhicin barnaamij yahayni runtii ku guulaysani may baa eedi eed aan aga daayay in shacbiga reer xudur qaabkayo haneen dhawaayeen iyo qaabkayo handhawaayeen sharciga cusub maamulka lankadhisaw iyo programkuna meelo jeeni qaabkayo handhawaayeen may baa eedaan ka ammaanana eedaan kamaan naqaana caqabadanka weyn unakulowni may waa doorasho darrogo dadka xog mahaysana horey xogyaal manhaayna sidaada sheegtay dhowr iyo labaatan sano yaa wadanka burbursanaayay lawelba lanka kaleeto ku xoog badan ah hoolayaa hogaamiye jari talada meelyara kuguha jirtay laakiin geedka may nagatay in codkii shacabkaasayso lambaahada lankiyo fadaayaanna meeli sheebadan oo ehelan ah hoola maamulka lan ehelan ah aqoon an le oo dalka kasaw dadka kasaw shaqada kasaw iyo lan baahayin meelisooye siyadaa ayteen iyadaa hamba waayeen runtii marka maybaan maleeyay maamulka xubir hadda dadka maaragtay yag leelahayeen inagaba doono kan ku horeeyo oo tusaale annagada dalka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan degmooyinka kale ee koonfur galbeed mudane wasiir roogdii ee deegaanka xudur iyo gobolka bakool guud ahaan markii aad ankuurgali dhiniga nololo maadaamay jartay abaar iid daba dheeraatay oo deegaanadaasna ku jartay markii nololadaas ka fiirida isleetaa dadkii ha ku kabadoo hayaan abaartii mise wili teeganta
runtii horta markii hool sheega abaar xun waa laha mari laakiin alxamdulilah culeyskii wiinayay dadka dhii hasi yeeshee mala arag karo abaartay dhammaatay sababtoo ah roobkii iyada yaraayay meelo bulshada maaba maaba kuqubana meelo uusi kuqubana ina iyada an yaraayo marka saas daraadee weli dhibaatadii aragtay abaarta weli saada kaleeto deegaanka bukool degmooyin badan iyo tuulooyin badan dadkaasdhahan ah hajirhoodeen oo maaragtay kaamun kusoobsadeen taas marka may daliilin aha in weli abaarta jir yaa daliilin magaalada baydhabo oo kale hoobaan horanraas sida su-aalinka damboytowna kuweelna weliba ku jaree biilaan maalmogii un hataha ku gudubna ee wakaaladana biyooj iyo dameero hiraabtun iyo shalay weli la argaayo oo feel dheeranka jaraan markuun biilaantinaha nagati biidhaaminama jarta markuun oonkaas jara ka wasiir arrimo guda ahaan ee may markuun isleto walku ku bii koro dadkii bogtaale ena wili baydhabo kaamamkii ka jaraan
wallahi arrintaasay sicideedaan ka xumo in aragtayeedo oo hagaag hadalay kow iyo iyo maaragtay biilahaan oo madalakulmaan arrinaysan xumoba hasi yeeshee maydbaa ciidan rajeeyay in maamulkana arrintaasayto tawaabshay soo doona caalamkana badda ka doona dadkaasayto kaamamka jaraana meelahoodan runtii oon iyo gaajo iyo inin lamada doonyaa rajeeye insha allahu tacaala walanxasadaana male walaagi aragtay fariime iyo walaagi dadaal oo dawladda jeedayna iyo dhaxalkada insha allah